bismillaahi raxmaan raxiim subax wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka subax ee dalsan qodobada ugu dooroon saakana waxaa ka mid ah ciidamada booliska soomaaliya oo howlgallo ku burburiyey goobo lagu samayn jiray waxyaabaha ammaanka dooriya gudoomiyaha gobolka banaadir oo digniin adag u diray kooxaha ciyaalweerada ah iyo dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya ee ku sugan gobolka banaadir dowladda ingiriiska oo soomaaliya ugu deeqday dhaqaale wax looga qabanayo abaaraha dalka ka jira madaxweynaha soomaaliya oo kulan xasaasi ah kula yeeshay xarunta qaramada midoobey ee ninyoko boqorka dalka urdun maamulka degmada dayniile oo deeq bacaha roobka laga gala gaarsiiyey qoysas danyar ah oo deggan degmadaasi dagaal laba beelood ku dhex maray degmada gursum ee dowladdeegaanka soomaalida etoobiya oo joogsaday iyo khasaare ka dhashay dagaalkaas dunida inteeda kale wararka saaka aan idinkaga soo tebin doonana waxaa ugu dooroon madaxweynihii hore ee dalka maraykanka iyo wiilal oo dhalay oo musuq maasuq lagu soo eedeeyey iyo in ka badan kun qofood oo lagu xidhay ruushka kadib mudaharaadya ka dhacay gudaha dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa khamiis taariikhduna ku beegan tahay labylabaatanka bisha sebteembar sannada laba kun iyo labayabaatan dulmarka warkayga subaxay aad maqasheen markana kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka dhammaystiran aanu ku biloobay ciidamada booliska soomaaliya ayaa howlgallo ku burburiyey goobo lagu sameyn jiray waxyaabaha maanka dooriya nuucyadoodu kala duwan dhanka kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf madaali ayaa digniin adag u diray kooxaha ciyaalweerada ah iyo dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya sida warkan ee noogu faahfaahinayso waryahayaga faadumo cabdulqaadir xasan
halkan hadda aan joogo waa isgooska fagax waxa uu isgooskan ka mid yahay isgoosyada ugu mashquulka badan magaalada caasimada ee muqdisho bartanka laamigan aan ka taaganahay waxa uu kala qaybiyaa degmooyinka kaaraan yaaqshid iyo hilwaa oo ka mid ah toddobiytobanka degmo ee gobolka banaadir hareeraha laamigan markai aad fiiriso waxaa ku yaalla goobo ganacsi oo aad u fara badan taliyaha qaybta bari iyo ku-xigeenkiisa taliyaha saldhigga yaqshid taliyaha saldhigga kaaraan iyo saraakiil kaloo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ee dhinaca qaybaha bari waxay howlgal saakay ka sameeyeen dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay bari iyo xaafadaha degmada karaan arrintan ayay ku micneeyeen inay tahay mid ay kaga hortegayaan falalka lidiga ku ah ammaanka dalka maadaama dhowaan degmada karaan ay ka dhaceen shaqaaqooyin la xidhiira aanooyin qabin sidoo kale howlgalka oo ilaa caawa soo gaaray waxaa lagu burburiyey sandaqado ku yaala hareeraha laamiga oo ay ciidamadu ku sheegeen in lagu iibinayay waxyaabaha ammaanka dooriya inta burburinta lagu guda jiray waxaa kormeer ku yimid taliyaha qaybta guda booliiska gobolka banaadir jenaraal farxaan maxamuud aadan iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale waxaana gudoomiyaha gobolka banaadir uu saraakiisha booliiska ee halkan ku sugnaa qaybahooda kala gedisan faray in tallaabada ay qaadeen horu u sii wadaan waxaana uu sheegay in go'aan deg dega laga gaari doono arrimaha sidaan oo kale ah howlgalkan bilowday barqadii maantay socdayna ilaa caawa qayb waxaa ka ahaa ciidamada duufaan iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee haram cad waxaana lagu soo qabtay jeergaana ay ku jireen qamri calaq xashiish kaniiniyaal iyo wixii la mid ah taliska saldhigga booliiska kaaraan ayaana lagu soo bandhigay yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho oo warfidiyeenka la hadlay ayaa waxa uu sheegay in go'aan cad ay ka soo saari doonaan waxyaabaha maanka dooriya iyo ciyaalka weerada oo uu ku tilmaamay inay yihiin caqabada koowaad ee magaalada caasimada ee muqdisho bulshada ku noolna ay dhibaato xoogan ku qabaan waxaan u sheegaynaa dadka soomaalida magaaladan muqdisho deggan ma aqbali doonno in maaragtay ay magaaladan noqoto magaalo fasaad inay noqoto ma aqbali doonno kuwa ciyaal weerada ah isbiirsanaayana haddii ilaa yidhaahdo go'aanno cadcadaan ka gaari doonnaa tallaabo loodhanyaana laga qaadi doonaa sidaas si la mid ah kuwa calaqa iyo xashiishka iyo mukhaadaraadka ama balwadda nuucyadeeda kala duwan magaalada soo gelinaayo iyo kuwa iibinaayo iyo kuwa cunaayo ama cabaayana isku dimbi waa iskuna mid waaye bale haddii ilaa yidhaahdo arrin loo dulqaadan doono ma ahan waana sidii loo bilaabay inta la bilaabana lagama istaagi doono marka waxaan leennahay wax kalood ka ganacsataa badan ee wax kaloo karoonoo ka faa'iida roon raadso xaaraanna ka ganacsanin dadkaagana ha ku dilin adnaha isku dilin aan leenna sidaa darteed ciidamada waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa dadaalkay sameeyeen iyo wakhtigay soo taagan yihiin iyo inay diyaaru yihiin inay saacad walba u soo taagnaadaan sugitaanka amniga sidaa darteed waxaan rabnaa hawshu hadday bilaabato inaysan hakanin ilaa laga gun gaaraayo asbaabti keentay waxaas iyada ah marka degmadan iyo degmooyinka kaleba hawshaasi sidii loo bilaabo waaye haddii allah awoodda noo oggolaado goobaha fasaadka lagula tunto iyo meelaha qashinka lagu iibiyo iyo goobaha maaragtay waxyaabahan raalliga aysan ka ayn akhlaaqda iyo qiyamka iyo dhaqanka toosan kulligood waa lala dagaalami doonaa faadumo cabduqaadir xasan raadi ay tiviga dalsan isgoyska fagax
waryahayga faadumo cabdulqaadir xasan ayay taasi ahayd markan dowladda dalka ingiriiska ayaa ku dhawaaqday dhaqaale wax looga qabanayo abaaraha ba-an ee ka jira qeybo ka mida gudaha dalka soomaaliya taasoo gargaar bini-aadamnimo loogu sameyn doono dadku ay saamaayeen abaaraha dalka ka jira wasiirka horumarinta ee dalkaasi ingiriiska viki fort oo ka qaybgalay shirka qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay in labaatan iyo laba dhibic sideed milyan oo lacag ah oo yurub taageero cusub si loogu caawiyo kumanaanka qof ee ku nool gudaha dalka soomaaliya boqortooyada midowday ee u k ayaa door hogaamineed ka qaadanaysa wax ka qabashada caalamiga ah ee dhibaatadan waxaan bixinaynaa haqabeel cunto caafimaad nafaqeyn iyo taageero nafeed oo muhiim ah nus milyan qof oo ku nool guud ahaan soomaaliya iyadoo lagu taageerayo dhaqaalaha lagu dhawaaqay dhaqaalahan ayaa la qorsheeyey in loo mariyo in laga dhigo cunto biyo caafimaadka iyo lacag caddaan ah oo qeyb ka noqon doonta dadka ay saameeyeen abaaraha dalka ku dhuftay kuwaas oo hadda ku dhiban qeybo badan oo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya dadka intooda ugu badan ayayna dowladda ingiriiska waxay sheegtay in ay lacagahaasi iyadu ka caawin doonto maadaama abaaro daran ay ku dhufteen guud ahaan dalka soomaaliya dediw aada u fara badanna ay ku dhibaateysan yihiin gudaha dalkeenna madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu ku sugan yahay magaalada new york ee dalka mareykanka maanta waxaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo shirka guud ee qaramada midoobey ee new york shirkaas uu isagu ka jeedin doono warbixin kala duwan oo arrinta dalkeena ku saabsan sidoo kale wuxuu la kulmay boqorka dalka urdun boqor cabdalla bin xuseen madaxweynaha iyo boqorka ayaa ka wada hadlay arrimo kala duwan wuxuuna kaga warbixiyey xaaladda soomaaliya iyo isbeddelka dhanka ammaanka dhaqaalaha iyo horumarinta ay dowladda ku howlan tahay isaguna sheegay inay ka go-an tahay xasilinta dalka iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab labada hogaamiye ayaa isla soo qaatay xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyagoo u ballamay in labada dowladood ay u xil saaraan diblomaasiyiin kasii shaqeeya qorshayaasha xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac ee amniga iyo sidoo kale xasiloonida madaxweyne xasan sheekh ayaa dalka mareykanka ugu qaybgalaya shirka toddobaatan toddobaad ee golaha qaramada midoobey ee loo dhan yahay oo looga areensanayo saboolnimada xasilooni darada horumarinta waxbarashada shaqa abuurka dhalinyarada xal uhelidda musiibooyinka dabiiciga ah iyo xuquuqda dadka la heebsooco markanse daynile maamulka degmada dayniile ayaa deeq bacaha roobka laga galo gaarsiiyey qoysas danyar ah oo degan degmadaasi maxamed cabdi xasan iidle ayaa warkan faahfaahinay qoysaskan oo ah danyar ka mida kuwii ugu dambeeyey ee ku soo barakaca gudaha degmada dayniile ee gobolka banaadir islamarkaana ku nool xeryaha barakacyaasha loo diyaariyey ee ku yaala gudaha degmadaasi ayaa maanta la gaarsiiyey deeq ka timid ganacsatada degmadaasi iyo maamulka degmada dayniile deeqda ay guddoomeen qoysaskan oo isugu jiray bacaha roobka laga galo iyo agabyo kale oo muhiim u ah xilliganna ay baahi weyn u qabaan ayaa waxaa ku wareejiyey guddoomiyaha degmada daynile ee gobolka banaadir cabdishakuur abuukar macalin rooble iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ah ugu horreyn qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqdanna ka timid maamulka degmada daynile iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ka soo jeeda degmadaasi ayaa ka mahad celiyey kaalintan caawinaadda ah ee soo gaartay
dhacyaarn oo roob la dilaw oo dhamaashe amahad celiyaan boqolkii boqol yaan mahad celiyaan maynashaan dhacyaalan yeesheen mayn baahna raashin mayn baahna walka jiifan gobol mahaysan mahaysan biyo walka shuban hataa mahaysan wal raashinka kasana mahaysan bayana barakaa emna xoolaana noodhamaana abaarahana gali raashinga aan baahna eedi eeda gaajinin hay torta raashinga eedanka baahana xoolaana noodhamaade dad oo rafaadsan ma enna meelbeerna haka barakaciyaa enna boqolkii boqol artumishan beraad laba aad bilba aad bila roogna hadii aad badanta bila roogna hadii badanta bila roognaydhan dooni rooble uma hadiriyaan iyo bacyaan leeshaan masquulo ma qobna hooyada gogoolo ma qobna walkajifraan ma haysan biyo ma haysan ma baahan na antaa kulee oo raashinka leeshaa biil la'aan raashin la'aan oo kuli jeefadaan anagoo nahan muslimiin adab habaa ragginay ku qabanaa oo loo dambeeyay intaan
agaasimaha samafalka ee degmada daynile cabdulaahi xiiri calisow ayaa isaguna madasha ka hadlay booqashadana kaamkan oo guddoomiyahu maanta uu soo booqday dhibaato badan ayaa ka jirta bacayaal iyo adduun iyo wax walba u baana laakiin maanta guddoomiyaha u keenay bacayaasha ay ka gelayaan dhidada iyo dhacanta wixii kalena ninka la yidhaahdo guddoomiyaha ayaa uun ku soo dadaali doona haddii ilaahay yidhaahdo iyo ku qaylin doona hay-adaha samafalka iyo dawladda iyo waxoo dhan iyo guddoomiyaha ayaa mataqaanaa ay ku qayladhaan geyi doona dadka aad u jeedin oo dhibaataysan oo aad ka arkaysiin oo meel walba ay sidaas tahay oo ilaa iyo dhowr iyo toban kun gaaraya ayaa labadan bilood yimid ugu dambayn guddoomiyaha degmada daynile ee gobolka banaadir cabdishakuur abuukar macalin roble ayaa ka warbixiyey deeqdan maanta ay gaarsiiyeen qoysaskan iyo sidoo kale baaqa u dirayo dadka soomaaliyeed ee eebba waxsiiyey siday u soo gargaari lahaayeen dadkan booqashadan maantay waxay ahayd dadkan cusub oo soo barakacay oona haysan hoyga iyo biyaha iyo musulla'aanta waa fiirsan weynay inaan aragno dadkaas aad u dhibaataysan degmadana ku nool maadaama aan la kala gaari karin waxaa ilaahay noo sahlay dad ayuu isoo xilqaamay oo ganacsato ah inaan maaragtay ku qaylinno oo naraanno waxa ilaahay idin siiyey waxaan rabnaa inaad dadkaas dhibaataysan ku sadaqaysataan ayagiina kuwa ugu horreey waa naga ajiibeen maanta waxaa ilaahay suurtogeliyey in kuwa ugu horreeya maadaama ilaahay suurtogeliyey ay noo soo dhiibeen wixii aan ka codsannay oo dadkaas ugu gargaaraynay inaan galabta u keenno kuwa dambena waxaan ka rajaynaynaa inay ku dayan doonaan oo dadkaas dhibaataysan oo musqusha iyo hoyga iyo mata waxay cunaan midna aan haysan wixii ilaahay siiyey inay wax ka siiyaan hay-adaha barakac hay-adaha waxaan leeyahay samafalayaasha iyo in allaale intii awoodda dadkaas inay wax u qaban karto mataqaanaa dhinacooda inay u gargaaraan oo waxay u qaban karaan u qabtaan annaguna ka maamul ahaan herriga habeen waxaan diyaar u nahay inaan mar walba la wadaagno dhibaatada ay dadka ku nool yihiin kuwa maaragtay waxaa jira aan hoyan karin waxaa kaloo na soo gaaraysa dadka in aad iyo aad mataqaanaa baahida keliya aysan ku sinnayn caafimaad darro oo kaalunka hadda aan dul taagannahay sida maalin walba warxunta igu soo gaarayso dad badan ay ku dhinteen ilmaha ay u dhimanahayaan nafaqa darro qolada waxaan mataqaanaa caafimaadka u gargaara ummadda u gargaarta iyo beesha caalamka intaba dadkaas nafaqa darrada u dhimanahayo waxaan rab in lagala soo gaaro wax allaale wixii ay gurmud loo fiin karo
halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump iyo wiilal oo dhalay ayaa waxaa lagu soo eedeeyey musuq maasuq kadib baaritaano kala duwan oo lagu sameeyey donald trump madaxweynihii hore dalkaasi mareykanka iyo wiilal isagoo dhalay ayaa baaritaano kadib waxaa la ogaaday in ay wax isdabamarin ay sameeyeen tan iyo markay xilka ahayeen iyo waxyaabo kaleo aada u fara badan ugu dambeyntiina in ka badan kun iyo saddex boqol oo qof ayaa lagu xiray gudaha dalka ruushka kadib mudaharaado kala duwan oo ka dhacay gudaha dalkaasi dadkan la xiray ayaa waxay ahaayeen dadyo kala duwan oo iyagu qayb ka ahaa mudaharaadyada iyo dibadbaxyada ka socday guud ahaan dalkaasi ruushka warkii subax aada saakay kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa cidduu warkayga sheego isagoo maqal qoraal iyo sawiro wata baraheena kala duwan ee bulshada iyo mareegaha kala duwan aan baraha internetka ku leenahay ayay dib kaga heli karaan warkan warkiisa xiga intaan ku kulmi doonno ammaane
wararka lahaysa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel